Munaasabadan kooban ololka daahfuraya diiwaangelinta baabuurta iyo weliba la qoqowday xafiiska wasaaradda walibana ku qaybgalaya gadoomiyaha maamulka magaalada Baraawa saraakiila amniga iyo ururada bulshada rayidka diiwaangelinta baabuurta iyo weliba lanku goonlaya ka hortagowga shilalka in la xaqiijiyo amniga iyo nasdareerowga iyadana noocyada baabuurta laga sameeyo doona talas mataala buuq aqoonsi ama leysanka darawalka iyo taarga gadoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi shafaana oo daafuriya munaasabada iyo baawurleyda faray inyo hasku diiwaangeliyaan xafiiska si lanka sameeya aqoonsi ama sharco usoon dhiniga kala laamo amniga uusan sheegay in la shaqeeyan xafiiska xafiiska cusub waaxda gaadiidka rayidka ee runtii oo laga hirgeliyey magaalada baraawe caasimad dowlad goboleed koonfur galbeed shaqadeeda ay noqon doonto insha allahu tacaala hadduu ilaahay karaano shaqada talismataaraha iyo buugga iyo taargada ee cusub oo maanaa dadka deegaanka runtii maanaa oo qaadan doonaan hadduu ilaahay karaanogo laamaha amnigana insha allahu tacaala waxaan faraynaa inaan la shaqeeyaan xafiiska sida tooska ah oo maanta oo maanaa oo loo dhaqangeliyey ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa shacabkan waxaan kula dardaarmaynaa idinkoo sharciga oo gaadiga aad qaadan doontaan hadduu ilaahay karaano hadday noqoto maanaa talismataaro hadday noqon doonto mana buugga hadday noqon laheeday mana taargada sida officiala maanta maanaa waxaa loogu diiwaangeli maanaa waxaa loo maanaa loo furay xafiiskeeda cusub ee degmada baraawe maadaama maanaa wasaaradda gaadiidka ee koonfur galbeed ay bilowday shaqadii xafiisyadii oo mana oo dowlad goboleedka xafiiskeeda labaad oo maanta laga furay ee degmada baraawe marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa shacabka ee guud ahaanba degmada baraawe ku dhaqan iyo nabaaxigeeda inay maanaa laga bilaabo maanta wixii ka dambeedo baawur walba waxaan maanaa ka rajaynaya inay sharcigeeda ugu dhammaystirnaado sharcigeedana qaadan doonto hadduu ilaahay karaa noqdo shacabkuna waxaan kula dardaarmaynaa yaa laga caajizin oo sharciga adaa kuu dan ah inaad qaadatid adaa kuugu waajib ah inaad maanaa wax walba aad samaysid laakiin haddaad aragtid gaarigaaga asoo sharci lahayn oo iska socdo laamaha amniga shaqadooda ayagaa qaban doonaan laakiin muhiimaddu waxay tahay adoo maanaa laamaha amniga kusoo raadinin wasaaraddii kusoo raadinin degmo ku soo raadinin adoo si sharci ah u imaadid xafiiskaaga imaamna xafiiska imaadid iska diiwaangelisid gaarigaaga wuxuu yahay hadduu taarismataaro leeyahay haddii taarga amana oo lahaa laha haddii wax walba oo noqon lahaydaba inaad si sharciga u dhammaystiran aad u qaadatid adna maanaa waddadan iyo nidaamkeeda iyo maanaa si wanaagsan aad u martid insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa shacabka inay maanaa hadalkeyga markay maqlaan inay maanaa oo isku soo diiwaangelin doona ilahay idinka insha allahu taala laamaha amniga aaday u mahadsan yihiin maadaama mar walba maanaa u maanaa u taagan yihiin sida degmadan horumarkeeda iyo shaqooyinkeeda wanaagsan runtii maanaa oo u qaban lahaayeen